qowmiyadda oramada ee ku nool magaalada hargeysa qaxoonti ahaan u deganayaa sheegeen in cabsii ka soo food saartay kadib markii laguna eedeeyey inay carruurta yaryar xadaan tallaabadan ayay ku tilmaameen mid halis ku ah naftooda farxaan maxamed iyo sahra ayaa u sheegay warbaahinta midda koowaad aan ka soo addaynayo hadduu la idhaahdo migreeshinka annagoo qaxoontiyahaan waddanka si sharci ah baanu degannahay si sharci ah hadduu la idhahdo qodobada ee dunidu ay siisay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo kontonka kun iyo sagaal boqol iyo kontonka hadduu la idhahdo heshiiskii ee lagu heshiiyey qaxoontinimada iyadoo magangelyo la siiyo marka annagu waxaanu nahay magangelyo joog baanu nahay iyadoo sideeda dadkan arkaysoo dhan way haystaan waraqada qaxoontinimo oo haystaan oo tanoo kale oo maganaysa hadduu la idhahdo waatan oo addayna saddex sannadood marka waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha somalilan muusabix iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda adaalada waxaanu waxaanu ka codsanaynaa inay nabadgelyen aan magaran sidii hore aan joogi jiray etoobiya iyo somalilan laba wadamo oo jaara marka waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne maadaama xukunkaaga dhexdan aan joogno sharciga hore aa idinkuna siiseen maantana inayna xitiraaftaan waxaan magaalada gudaheeda u mari kari la'nahay dad baad xaddeen carruur baad xaddaan dadkeena dad waaweyn iyo dadka yaryarba magaalada waan mari kari weynay waan ku noolaan kari weynay waxay uga dhaadhacsan yihiin shacabka somalilan inaa oromadu caruurka carruurta xaddo ayay u dhaadhacsan yihiin dowladda somalilan iyo hay-adda unisharka ayaa meeshan na soo dejiyey aqoonsigana siiyey aqoonsi baan leyna aqoonsi baan u joognaa annagu isleyna dowladda sharaftaley somalilan iyo shicibka somalilan waxaan idinka ogsanaynaa si nabadaan aan hore u joogi jirnay inaan idinla joogna haddii kaley hay-adda unisar inay meel noo samayso dadkeen inta badan horta shaqo ma haystaan waxbana ma haystaan dad gaajo u baktay ayaa dalka ku nool labaadna shaqo ma shaqaysan karaan dadkii aan shaqo tegi lahaynana waxay ka samaynayaan maadaama dee ubad baad hatiin waxbaad qaadatiin iyo la leeyahay shaqo ma haystaan waa inay baktiyeeyaan oo horta falka somalilan inay tahay iyo dowladda yoniscar inay maxaa hayd waddanka joogto inay taan nooga soo gargaar horta nooga soo fidiyaan kaana waxa kale aan ka shaqaynaa weel baan alla maadaama ad ubad qaadanaysiin ood guranaysiin waxba ma shaqaysan kartiin marka uu noloshayadii baama nagu adkaatay dhinac iyo dhinacaan u dhaqaaqnaan garan laahnahay somalilan dhexdiisa waa yahay markii hore waxa yar bay urursan jireenay shaqayn jireen weel bay meedhi jireen wixii baa imika waa laga joojiyey waxaana looga joojiyey orama dadkay qaadataa carruurtii haddaa waxaasaa nagu socdaa shaq somalilan qaxooti aan jirin ma jirto laakiin tallaabada waxay nagu qaaday qaxoodida oramada gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha somalilan cabdikariim axmed maxamed xinib oo aan kula xidhiidhay khadka telefoonka ayaan weydiiyey waxa uu kala socdo cabashada ay dadka oramadii ka muujiyeen magaalada hargeysa maanta bismillahi raxmaan raxiim qadar cabashadooda de waan la socday weli aan kala socday annaga nooma iman kulliba laakiin cabashadooda de waan arkayay dadka wixii wadanka de si sharciya ku joogaa ma fiisayaal kusoo dareeno ganacsi waxyaala noocaasa wataan ama qaxoontiya maangeliyo doona ku joogaan wixii wax sharciya haysta dowladdu iyada amnigooda damaanad qaatay waan sida damaanad qaatay somalilandna de waxay haysatee ku faatee wax ugu weyn amniga ugu weyn iyo dadka la nool inay dee nabadgelyo helaan marka nabadgelyadooda waxaa ka mas-uula dowladda siday ummadda reer somaliland ba mas-uul uga tahay sheegayo cidda qaadatin ilaa iminka eedibka shaqada lahaa inay horama ahaayeen iyo inay cid kale ahaayeen toona ma aysan caddaynin gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha somalilan ayaa sheegay in guud ahaan dadka qaxoontiga ah ee somalilan ku nool oo qoomiyadahoodu ay kala duwan yihiin oromaduna ay ka mid yihiin ay si toosa iyo si dadbanba ay mas-uuliga tahay amnigooda xukuumaddu aanay jirinna sababay dadkaasi cabasho gaara u muujiyaan isagoo meeshana ka saaray inay jiraan dad is abaabulaya oo iyagu markaasi khatar ku haya amniga dadka oramada ah dowladda mar walba amniga dadkan iyo dadka reerdayada ilaalinaysa mas-uulka oo la socotaa marka si gaaro iyaga in gaaro ugu haysaa waayo ma oga olaad gaaro mar haddana dowladda uga si gaaro amnigooda isugu wajahdaa ama amnigooda halis iga saarta dee ma jirto dadka qaxootiga jooga ama dadka waddanka soo kala joogaana dee ummado badan oo kala duwan baa jooga markaasi gudda dowladda dee amnigooda damaano qaatay iyo ciddii gaara heedayo si gaara wax loogu sameynaya dowladdu marka mas-uula ashkhaasa laakiin ma jirto maadaama aanay jirin colaad gaar oo dayo ku wajahada oo muuqataa sabab amnigooda si gaara lasaga xisaara dee ma jirto shacaboo noolaa inuu nooliyey khadar maxamed cakulle v o a hargeysa